halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda voice of america oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka v o a somali com
aroor suuban dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax talaadaha bisha maaj waa siddeed iyo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
neefkan wuu fadhiisto wuu caatoy moogtahay marka dambe cuntada imika wadaagtay wuu iska caato wuu iska fadhiistay kabacdi wuu kici waayay tana waanu qaadno saddex goor afar goor markaanu qaadnay wuu fadhiisnayn marka dambe waa berayn maxaad u beraysaan nafta siriceeda baa laga goynaya
kaasi waa mid ka mid ah geeleyda gobolka togdheer oo ka sheekaynaya sida ay abaartu u saamaysay waraysi ayaannu idinka haynaa warbixin ku saabsan muslimiinta qurbaha iyo waxaa la soo gudboonaada marka ay weerarro argagixiso ka dhacaan waddammada ay ku nool yihiin iyo bahwadaagtooda waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii cayaaraha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka maxkamad ku taalla dalka ruushka ayaa hogaamiyaha mucaaradka ahna nin bogga internetka wax ku qora islamarkaana ku qora arrimaha la xiriira musuq maasuqa alexis navalin ku riday xukun ah shan iyo toban maalmood oo xabsi ah iyo labaatan kun oo lacagta ruushka ah oo u dhiganta qiyaastii saddex boqol iyo konton dollar taas oo uu ku mataystay inuu soo abaabulay waxay mas-uuliyiintu ku sheegayaan inuu ahaa sharci darro mudaaharaad ballaaran oo dhacay oo ka dhacay magaalada moscow
xidiga heesaha ee reer turki atila taas iyo siddeed iyo labaatan kale ayaa maxkamad ku taalla magaalada istanbul ee dalka turkiga lasoo taagay iyaga oo lagu soo eedeeyey dembiye la xiriira argagixisnimo oo salka ku hayo kaalintii ay ku lahaayeen iskudaygii afgembe ee dhicisoobay ee ka dhacay dalkaasi bishii toddobaad ee sanadkii tegey eedeysanayaasha ayaa wajahaya xarig toban sano iyo saa'ida haddii lagu helo dembiyada lagu soo taagay maxkamadda dembiyada ayaa waxaa ugu waaweyn inay xubno ka ahaayeen urur argixiso oo isku dayey isaga oo hubaysan inuu isku afgembi sameeyo iyada oo shakhsiyaad uu ka mid yahay heesaaga atila la sheegay inay iyaguna maamulayeen barta twitterka ee laga waday dacaayadda lagu taageeraya afgembiga ololaha lagu xirxirayo dadka ka dambeeyay afgembiga ayaa albaabada u laabay warbaahin ka badan boqol dad ka badan afartan iyo kow kunna xabsiyada u taxaabay wadaadka maraykanka degan ee fadxulla guulan oo isku dayga afgembiga lagu eedeeyey ayaa isagu gaashaanka u dururay kuna sheegay inuusan arrintaasi ku lug lahayn
abaaraha ka jira dhulka soomaaliya ayaa galaaftay nolosha xoolo fara badan oo uu ku jiro geela isaga oo lagu tilmaamo xayawaanka ugu adkaysiga badan xoolodhaqatada geela ayaa sheegay in heerka abaarta ay sababo ay sababto in xitaa geelii adkaysiga badnaa ay ku waayaan cabdicasiis xuseen cismaan oo ku sugan somalilan ayaa gobolka togdheer kusoo arkay xero ay ku jiraan bakhtiyo iyo raq tiro geelah oo abaartu ay dishay waxaana uu halkaasi uu kula kulmay daa-uud baaruud jaamac iyo oo wakhti yar horteed goobtaasi ku gowracay laba neef oo abaartu ay soo ridatay
sahal maxaaba salaad waa gartay daawud haye maxaa ku dhacay neefkan neefkan wuu fadhiisto wuu caatoy moogtahay haye marka dambe cuntada imika wadaagtay wuu iska caatoy wuu iska fadhiistay kabacdi wuu kici waayay tana waanu qaadno saddex goor afar goor markaanu qaadnay wuu fadhiisnayn marka dambe waa berayn oo maxaad u beraysaan nafta siliceeda baa laga goynaya marka muxuu qabay inta silca haye muxuu ahaa dhibaatada hayse maxay ahayd?
dhibaatada waxda gaajo ilaa imise gaajadu hayse ilaa afar cisho hadda halkaa fadhiyo anaga xeerada u wadnay biyo iyo baad midna ma hayse midna midna ma haysto
maxaad wax ugu keeni weydeen dee geleyda wan dhugnaa uu cuni waaya haye higlina waa soo gurto higlidun baa dee loo soo guryo cunayay higlidna wadanka way ka dhamaatay moogta markaa saaka markaad u timaadeen intaydaan waa iminka dhiiggii baa muuqda inaad gowracdeen baan arkaya maxaad markaad intaydaan gowracin xaaladiisu siday hayd finish bay iska ahayd deetan markaanu saa qaadnay dhowr dhowr nin markaa ka fadhiya iyo aniga iyo kan iyo sabarkaan u qaadnay uu dhacay haddana qaadnay uu dhacay baan ka goy nafta nafta si dhiciyay sawirkaas saarka yelma soo qaado waa beriyey mididaa gacantaad ku haysaad ku biraysa ha imisay jirta hashani koob iyo toban koob iyo toban sano ha magaceeda maxaa la idhaha suru baa layaa surub ha wax miyay dhashay qaalin baa dhasho oo iya- iya- iyadoo baktida maari doon dhir dhir bay ahayd xoogaa leego maxay u baktiday waxaa u baktigeeda gaajo yaaraad
marka imise geelaa adiga iyo reerkiinaba aad abaartan ka weydeen degeel fara badan hadda hadda kayagu kaa hadda taa aan biriyey boqol labaatan buu ahaa kii boqol iyo labaatanaad hadda toddoba halka halka ka socota haa ka kale dhowr lixdan baa haayo sagaal iyo sideed baa sii- halka halka sii socota imisaa idiin hadhay geela iminka meelna waa shan meelna waa sideed
marka waxaa idiin hadhay saddex iyo toban ha imisaad haydeen markii hore boqol labaatan neefkan isagoo nool markii saakaad baraynayseen waxaad tiri waxaan doonaynay in een, Inaa silciisa.
dhibaatada haysaad u fududaysaan ha dee marka maxaad u cuni weydeen oo hilibka uga goosan weydeen chance baan loo ahayn waana iska caata aso kii kale marka orada halkaa maray waxa waraabi doonaya
marka iminka waad baraysaan idinkuna ma cunaysaan ha
iminka marka muxuu noqonaya yaa cunaya u imanaya haada
xayawaanka ha xayawaanka meeshan jooga cunaya maxaa maxay keliya waraabaha iyo waraabaha deegaanka iyo dawacada iyo dhiderka iyo aa haada iyo waxaasa cunaya haye hashanna bal iga sheekee
asna waa ka waraabaa cunay mogta haye waraabaha intaa kala baxay ha dabeetana iyadoo nool baad u timaadeen iyadoo nool baan baxay saakii dambe kabixina waa la barin waad barayseen ha
iyaduna ma aad iyaduna ma aad bay u tabar yaray ha
markaa bal iga sheekay abaartan geela sidaa u dilaysa xeerkeedu intuu leegi tan oo kale lama arag abaardii waxaan kuuli iska odayaashii weynaa da ahaaba waxaan kuuli ba haddeer sheekaya shaahid kuma maqan maxaa aniga daaba saas kan lama arag caalamka sanadka ka dhacay idinka xoolo dhaqatadiina wax gargaardiina soo gaadhsiiya ma jira gargaar haa iyo dee macaawino iyo may may cidna idiinma iman ما نارك وقال لك انا شيلنا قلد قلد
marka hashaa iga sheekay iyadana maga- maxaa la yidhaa magaceeda
عشان حمر بالي هذا
ay xaaladeedu waa sidee حالته والله اد وحسنت لما عشان كذا كذا فردو ساكر سوق قاد
markaa way liidataa ها والله عمتنا ما يس هذا هذا انا كل عشاء لا انا ساتنا قاعده markaa markay dhacdaba waad qaaddaa ها ma socon karto يا ma socon karto ما سمع كرت هذا ادر جيل اوري ما قاعد وتا اكس جوجت وحلا حلا سيلا ما يحراد بدمانس
markaa xool- xoolihii aad lahaydee geelii haddii midna dhimanaysa midna aanay dhaqaaqi karayn xaaladaadu maxay tahay markaa حالته احنا قايسه haa hantiga marka uu dhamaado waxa cun doonta ilaahay ba hantiga marka uu dhamaado marka uu dhamaado nafka nafka uu daba baxo ma ka tagaysaa marka waxaad sugaysaa ilaa nafta ugu dambaysa ay ka baxdo ها xabadda ugu dambaysa dhimato ها ka hor miyaanad waxba awoodin waxba lama awoodi tacabkaaga wada halkaa uri ha- ha- haddaad ka tego doqonino inta mid noosha waad kusi tacabtaa ama waa geel maxaad moodays ciyaaraha lagaga tago waa gartay halkanna labaa yaalla labaduna goormay dhinteen maalma hore
iyaguna maxaa ku dhacay iyagana gaaja gaajaas iyo haraad awrka kaasmidna waa qaali midna waa awr midna waa qaali awrku ka soko waa kaan ran jirne biyaha qaadi jirne mise jir buu ahaa toban jir baa takala shan jir
kaasi waxau ahaa wariyaha v o a cabdicasiis xuseen cismaan oo isagoo ku sugan ah, togo dheer ah, halkaasi ku wareysanayay qaar ka mid ah xoolodhaqatada gobolkaasi ku sugan oo uga sheekeynayay sida abaartu ay xoolahooda u saamaysay dhanka kalena abaaraha ka jira gobolka sool ayaa sababay xanuuno dhimasho keenay waxaana ka mid a meelaha ay dadku ku dhinteen deegaanka fardhidin ee gobolkaasi wariyaha v o eda ee laascaanood cabdikariin cabdulaahi bile olol oo deegaankaasi booqday ayaa ka wareystay xaaladda ka taagan madaxa rugta caafimaadka fardhidin siciid maxamed hawd deegaankan markaan ka warramo runtii dee abaarta ayaa ka dhacday abaartuna abaarta ballaaran weeye oo ummadda aanu la qabno xanuuno badan baa ka jira oo runtii soo noqnoqday inta haddeer ilaa labadii bilood ee u dambeeyey xanuunadaas waa xanuuno shuban leh shubankaas wuxuu leeyahay dhiig buu leeyahay qandhuu leeyahay qufac buu leeyahay een, waxaa moodaa inuu malaariya wato marka xanuunadaasi maxaa sababaya ma abaarta jirta baa sababaysa mise nafaqadaraa jirta bal iiga sheekay waxyaabaha sababaya een, ah, hadda usbuucina dhaafay waxaan dareemayna horta xanuunkaas xanuun saf ah inuu ahaa meelu ka yimina ma garanayno runtii laakiin xanuunaha hadeer ma garanaysaa ka dambeeyey baa jira oo ma garanaysaa dadku marka hore sidii hargabka loo qabanayo kabacdina qandhoonayaan qufac buu reebayaa kabacdina waxa weeye wuxuu isu bedelayaa inuu qofkii ma garanaysaa oof isu bedelo oo uu ma garanaysaa isagoo qofkii nafaqa daraa markii horeba uu xanuunkaasna helay oo aad iyo aad ma garanaysaa halis uu gaaro maadaama aan meeshan aysan xarun caafimaad waxaa noogu dhow meesha la yidhahda garowe dadku ma haysto qarash waa dad abaaraad marka kolay seemberi inta lala rafanayo baa qofkii wuxuu gaaraa ma garanaysaa halis buu gaaraa marka xanuunadan shubanka iyo qufaca aad sheegtay dadka ku dhacaya ma dadka yaryar baa mise waa dadka waaweyn xanuunkan wuxuu u badan yahay hooyada iyo dhallaanka iyo dadka maaragtay waayeelkaa buu u badan yahay inkastoo dadkoo dhan saameeyey sababtoo nafaqadara jirta awgeed dadku dee wuxuu ku tiirsanaa xoolaha nool marka xoolihii haddii ay waxna tageen waxna iska magaranaysa ay caata yihiin dadku waxay cunaan waa raashin qalalan oo magaranaysa aan wax nafaqa a lahayn beerana male meeshu waa meel hawd ah biyihii magaranaysa hadda macaanaayo cuntada maga lagu waxaysan jirna way ka go-een dadka waaweynka runtii iyo dadka yaryar iyo hooyada iyo dhallaanka kulli xagga nafaqadu darradu way jirtaa marka ma jirtaa wax dhimasho ah haa usbuucan hadda aan ku jirno afarta casho ugu dambeeyey gabar baa halkan lagala cararay xanuunkaas uu saameeyey oo loo dhigay meesha la yidhahda garowe way dhimatay waxaa jira iyadana magaranaysaa dad waayeel ah oo magaranaysaa xanuunka uu ku dhacay oo iyagana magaranaysaa meesha ku dhintay oo lagu aasay laba qof kala hadeer laba qof oo waaweyn baa jira oo laba qof oo waaweyn iyo ilmo yar baa dhimashadiina waa saddex qof haa laba qof oo waaweyn iyo qof yar baa hadda dhintay laakiin dad aad u fara badan baa magaranaysaa waxaan filayaa wax aan dhakhtarka la geyn buu
marka gobolka sool waxba idinkama soo gaadhaan garowna waxba idinkama soo gaadhaan marka xaggaad ku tiirsantiin idinku dawooyinka iyo waxyaabahaad u baahantiin xaggaa ka heshaa maadaama adigu aad xarunta caafimaadka health booska deegaanka aad joogto annaga horta gobolka sool waxaa naga soo gaara tallaal tallaalka weliba boolyadaabaa naga soo gaara meeshaan leeyahay waxaan leeyahay laasacaanood tallaalka boolyadaabaa naga soo gaara intii beryahan dambe ahayd waqti hore way jirtay oo kitna loo keeni jiray dadku way ku fiicnaayeen runtii oo dawo yaroo tayale bay ahayd laakiin inta hadda ilaa saddex sano afar sano laga gaaro kama aanan helin marka dadku wixii xanuunka ku yimaada oo ma garanaysaa deegaanka soo wajaha dadku waxay isku abaabulaan tamartooda iyo hantidooda isku abaabulaan waxayna la aadaan garowe qofkaan lacag haysanin gaadhigu ku kiristan aan haysanin ee garow oo kale ama ilmaha yar ka xanuunsada ama hooyada u umulayso hagu ka keenaana dadkan soomaalida waxaa lagu yaqaanaa horta waa islaam waana dad isku nool ah oo walaalo ah marka ciddii markaas wax awooda weyda waa laisla saacidaa oo dadka kaloo walaalahooda baa wixii karaankooda maaragtay ka saacida deegaankeenu ma leeyahay meel hooyada iyo ay ku umusho dumarka la keeno annaga goob hooyada ay ku umusho ma laha deegaanka iyagu ma laha wax meel la tilmaami karo health booskaasaa jira kaasina waxa uu ahaa madaxa rugta caafimaadka fardhidin ee ka tirsan gobolka sool waxa uu u warramayey siciid maxamed hawd waxaana uu u warramayey wariyahayaga magaalada laascaanood
subax wanaagsan dhegaystayaal meel kastood naga maqlaysaan waxaanaad la socotaan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaanay si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington kulan ay lahaayeen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku jira jaamacadda carabta ayaa lagu soo gebagabeeyey dalka jordan kulanka ayaa qodobada lagu soo hadal qaaday waxaa ka mid ahaa xaaladda abaarta ee ka jirta dalka soomaaliya weli ma jirto gargaar rasmi ah oo waxtar leh oo ay dalalka carabta ka geysteen xaaladda abaarta ee ka jirta guud ahaan dalka soomaaliya warbixintan waxaa magaalada qaahire ka soo diray wariyaheenna xuseen saxnuuni
jaamacadda carabta kulamadeeda arrimaha soomaaliya lagu soo hadal qaado waxay in badan iskaga eg tahay muddo dheerna u ekayd soo hadal qaadista qadiyadda falastiin oon ogsoonahay in tobannaan sano laga soo hadlayay wax laga qabtana aynan jirin marka midda ho- marka hore soo hadal qaadistu ma malaynayo horta wax cusub oo hadda nagu soo kordhay inay tahay laakiin waxaan uun hadda fiirin karnaa waa in waxqabad laga filan karo iyo in kale ma hayno ilaa hadda wax caddaynaya ama taariikh tusinaysa in ay ka dhabayn doonaan ballanqaadyada hadda ay samaynayaan haddii gargaar bixiyaanna waxaad moodaa inta badan inay soo maraan een hay-ado kale oo qaramada midoobay iyo wax lamida inay soo maraan ayagana qaabkii oon wax ku bixi jireen marka hore ay marayso marka sidaan isleeyahay soomaaliya hadday rabto inay carab wax ka hesho ama ay taageero xag dhaqaale iyo mid siyaasadeedba ka hesho inay ka fekerto siyaasad ay kula macaamili karto oo masaalix ku dhisan
dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington in badan oo ka mid ah bulshada muslimka ah ee ku dhaqan qurbaha ayay la soo deristaa cabsi mararka qaarkoodna dhaleecayn ayaa uga timaada dadka ay la nool yihiin marka ay falal argagixiso ay ka geystaan shakhsiyaad ka mid ah mus- bulshada muslimka ah deegaanada ay dadkaasi degan yihiin falkii ugu dambeeyey ee magaalada london toddobaadkii hore ka dhacay ayaa ka mid ah tusaale ugu dhow ee aanu soo qaadan karno gabar soomaali ah oo london ku nool ayadoo ag marayso qof ku dhaawacmay weerarkii buundada westminster islamarkaasna eegeysa telefoonada telefoonkeeda aan idhaahda ayaa sawiradeeda la- lagu faafiyey baraha bulshada ee wargeys iyo wargeysyada qaarkood laguna eedeeyey inay dhibka dhacay aysan dan iyo heelo ka lahayn haddaba maxaa ay tahay caqabadaha haysto muslimiinta ku nool qurbaha marka ay dhacaan weerarada noocaasi oo kale saare cabdi axmed ayaa warbixinta ku eegeysa dalalka yurub maraykanka kanada iyo meelo kale oo caalamka ka mida waxaa falal isxigxigay oo argagixiso oo ka dhacay oo ay ku lug lahaayeen dad asal ahaan ka soo jeeda muslim ay sal u noqoto inay cabsi soo wajahdo dad badan oo muslim ah oo ku dhaqan dalalka reer galbeedka qaarkood ku dhashay kuwo ku noolaa sannado badan iyo kuwo ku cusub intaba marka qof bulshada muslimka ah ka soo jeedo uu geysto fal argagixiso waxa ay noqotaa arrin saameynteeda ku reebta dadka muslimka ah inkastoo ay muujiyaan bulshada muslimka dadkooda u dhaqdhaqaaqo imaamyada masaajidada iyo sidoo kale qeybaha bulshada dadaallo ay ku maskax salaaxaan bulshada kale ee ay la nool yihiin ee dhibka uu gaaray haddana boogtu waa mid mar kastaba damqashadeeda laga cabsi qabo inay soo kacdo aadan matam waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada soomaalida ee dalka britain waxa uu madax u yahay ururka la dagaalanka qabyaalada ee eti wuxuu iiga waramay caqabadaha muuqda ee britain ka jira gaar ahaana markii toddobaadkan fal tooriyeen ah nin asal ahaan ka soo jeeda bulshada muslimka ee britain uu ka geystay meel aan sidaasi uga fogeyn baarlamaanka dalkaasi britain ee magaalada london iyo gabar soomaali ahayd oo halkaasi sawiro looga qaaday baraha bulshada iyo wargeysadana lagu soo daabacay gabadh yar oo soomaaliyeed oo meesha ag maraysay oo markaa iyadiiba tajacsanayd oo intay gabadh yaroo intaa keliya lahayd tajacsanayd oo iyadaba cararaysa ayaa intii nin sawir ka qaaday iyo sawirkii soo geliyey eh, oo badhaha eh, bulshada kadibna dee wax allaale wixii suriyiinaha iyo kuwii xagtirka ahaa iyo kuwii eh, badanaa muslimiinta dhibaatada u keena intiiba waa ka daba qaateen oo waxay dhaheen waa waa monster weye waa dilaagay ka daran tahay qofku wax dilay bay ka daran tahay waa waa qofka halkaa iska xaragoonaya iyadoo dadku dhiigoodu daadanayaan meesha ay ay la maraayo runtiina ma ahayn dee pictureka runta ahaa ama sawirka runtaa saas taasoo kale waxay kutusaysaa dhibaatooyinka ay ummadda muslimiintu wajahaan ay soo wajahda marka ay qaraxyadan oo kale ay ay ay dhacaan oo ay isis ama kooxahan kale ka mis waddanka maraykanka marka aynu u nimaadno waa waddan ay ku nool yihiin dad tiro badan oo muslima inkastoo lagu tiriya inay ka mid yihiin dadka laga tirada badan yahay haddana weli waxa ay ku yeesheen meelaha qaarkood awoodaha maamulka iyo kuwa deegaanada arrimaha siyaasadda waxay sidoo kale ku firfircoon yihiin dhinacyo badan fal kastoo argagixiso oo dhaca waxa uu saameyn ku yeeshaa si lamida britain deegaanada uu ka dhaco ee maraykanka dadka muslimka ee ku dhaqan falkii dabayaaqadii sanadkii tegay ka dhaca jaamacadda ohio state university ee magaalada colombos waxa uu keenay in ay soo abaabulaan madaxda jaamacadda ee qeybaha soomaalida iyo ardayduba jawi ay ku abuuri karaan isu soo dhowaanshiyo iyo is-aaminaad ka dhex dhalata bulshada muslimka ah iyo kuwa aan muslimka ahayn ee gobolkaasi ku nool rofesor jibriil o maxamed waxa uu ka mid yahay barayaasha jaamacaddaasi dad badan baa digniino iyo jabaado helay marka runtii liiska iyo duqa magaalada iyo maamulka iyo shacabka intaba waxay jiyaan taageero iyo isgarab taag ay soomaalida garab taagan yihiin waxay danaynayeen inay fahmaan soomaalida iyo dhaqankeeda iyo cuntadeeda marka jaamacadda ohio state barnaamij lagu wacyigelinayo shacabka guud oo la isku xirayo soomaalida iyo dadka kale ee danaynaya arrimaha soomaalida ee la jira soo galootiga iyo maaragtay dejintooda tababaro iyo workshopyo ayaan qabanayna muddadii lasoo dhaafay oo dhan la isku fahamsiinaya soomaalida iyo dadka kale si lamida sida maraykanka bulshada ku dhaqan britain ayaguna waxa ay wadaan dadaallo ay muslimiintu doonayaan inay ugu dhowaadaan bulshada kale ee la ologa ah sida uu mar kale leeyahay aadam xaashi mataan sida uu mar kale leeyahay aadan mataan xaashi oo ah madaxa hay-adda a t m muslimiin haddaanu nahay iyo haddaanu soomaali nahayba dee annagu wixii nala ka rabay waajibaad ahaa oo waddanka xuquuqdu nagu lahaa waanu kasoo baxnaa intayada badan raba inay wax qarxiyaan ama dad masaakiina dhiigooda daaja marka runtii wixii nala ka rabay dee intaanu isla nahay waanu kasoo baxnay laakiin mar kasta ama dowladda aanu la hadalno ama aan la hadalno saxaafadda ama aanu shacabka yaga eenan eenan kicino oo aan dhehno waxyaalaha inagu aynu ku badbaadi karno oo inoo habboon inaynu samayno sidan iyo sidan aan kamid dhibaatooyinka iyo kala shakiga dhinacyada inkastoo oo sanado badan uu soo jiray haddana waxaa intiisa badan dadku ay dareemaan marka fal argagixiso uu dhaco si kastoo ay ahaatase bulshada muslimka ah deegaanada kala gedisan ee ay ku nool yihiin waddamada reer galbeedka iyo qurbuhuba waxa ay si dhumuc weyn uga muuqdaan horumarka dalalka ay joogaan
aad ayay umahadsan tahay warbixintaasna waxaa noo diyaarisay soo najeedinaysay sahra cabdi axmed halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilownaya waxaa jira kulamo isreebreeb ah oo loogu soo baxayo koobka adduunka ee sanadka lagu qabanayo dalka ruushka haddii aynu ku horeyno qaaradda eshiya dalka kurida koonfureed ayaa la kulmi doona dalka syriya oo rajadiisu ay aad u sarreyso inuu usoo baxo koobkan iiraan iyo shiinaha ayaa is arki doonaan dalka qatarna waxaa xulkiisu ay u safri doonaan dalka usbakistan austraaliya iyo imaaraadka carabta ayaa ciyaari doona tailan waxay aadi doontaa jabaan halka sacuudi arabiya ay martigelin doonto ciraaq dhinaca qaaradda ameerika haddii aynu eegno honduras ayaa waxa ay martigelin doontaa costarica trinad an tobaco iyo mexico ayaa kulmi doona dalkan maraykankana wuxuu u safri doonaa waddanka banama waxaa sidoo kale jira kulamo kale oo xiise leh bolivia iyo argentina ayaa is arki doonaa colombia waxay u safri doontaa ecuador chili iyo venezuela ayaa kulmi doona brazil waxay martigelin doontaa baraguay beru iyo uruguayna waa ay is arki doonaan waxaa sidoo kale jira ciyaaro saaxiibtinimo oo caalami ah masar waxaay martigelin doontaa togo albaniya waxa ay martigelin doontaa bosniya dalka korwaashiya xulkiisa waxay u safri doonaan dalka estonia macedonia iyo belarus ayaa ciyaari doona georgiya iyo latviya ayaa kulmi doona ruushka iyo belgium waa is arki doonaan angola waxa ay u safri doontaa south africa cameroon iyo guinea ayaa kulmi doona luxemburg iyo cape verde ayaa is arki doona morocco waxa ay martigelin doontaa tunisia austria iyo finland ayaa is arki doonaa ireland iyo iceland ayaa kulmi doonaa xulka talyaanigana wuxuu u safri doonaa dalka holland oo macalinkii xulkaasi deni blin shaqada laga ceeriyey portugal iyo sweden waa ay kulmi doonaan ciyaarta xiisaha lana waa tan dhex mareysa faransiiska iyo sbain ciyaartaasna dalka faransiiska ayay ka dhici doontaa dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana xidigii hore ee kooxda arsenal teri onoria ayaa waxa uu sheegay in weli uu baahan yahay inuu wax badan barto ka hor inta aan lagu soo hadal qaadin inuu noqdo macalinka kooxda arsenal oo bedelaya macalin arsen vinger mustaqbalka macalin wenger ayaa waxaa mugdi u galay kadib markii laga soo reebay koobka horyaalada qaaradda yurub islamarkaana laga adkaaday afar ka mid ah shantii kulan ugu dambeysay ee kooxda arsenal ay ciyaarto horyaalka premier leaga qandaraaskiisa waxa uu dhacayaa xilli ciyaareedkan marka uu dhammaaday welina ma aanu saxiixin qandaraas cusub oo kooxda ay usoo bandhigtay horaantii xilli ciyaareedkan onri oo arrintan ka hadlayna waxa uu yidhi marka ay noqoto inaan idhaahdo waxaan doonaya inaan tababaro u noqdo arsenal taa macnaheedu ma ahan in hadda aan doonayo hase yeeshee waa waxaan jeclahay in mustaqbalka aan sameeyo xubintii cayaarahana waa naga intaas
waa tahay dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a xubinta ciyaaraha ayaad dhegeysanayseen haatanna aan idiin dulmara mid ka mid ah qodobadii warka ugu doorka roona xidiga heesaaga ah ee reer turki atela tas iyo siddeed iyo labaatan kale ayaa maxkamad ku taalla magaalada istanbul ee dalka turkiga lasoo taagi doonaa iyaga oo lagu soo eedeeyey dembiye la xiriira argagixisnimo oo salka ku hayo kaalintii ay ku lahaayeen isku daygii afgembi ee dhicisoobay ee ka dhacay dalkaasi bishii toddobaad ee sanadkii tegey dhegeystayaal qodobkii warka ugu doorrona waana intaa haatanna dhankii heesaha
codadkaasi kuluc iyo caashe cabdow ayaan kusoo gabagabaynaa heesta ilow ilow idaacaddii subaxnimo ee saaka iyo caalamka intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
anigu falay maahayne amarka ilaahay baan la oolin karayne inan ku arkuwaan doonayaay adhuwant tusiiyo أنا أنا مشتاق أشوفك مين مين مين مين تاكا وكونا ويوي مين مين مين مين تاكا وكونا ويوي
adigoo eedaysan hakuhuusii adkaysan